alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin mowduuca kollay muxaadaradu mowduuc gaara kuma saabsanaa waxoogaa nasa'ix iyo tawjiihaad un ku saabsan kollay cilmiga iyo akhlaaqda iyo aadaabtiiyo ashyaadaana u badan waxaana kollay la doorbiday mowduuc gaar ah in laga dhigo waxaa laga doorbiday inuu markaa noqdo anwaac kala duwan yacni tawjiihaad iyo nasaa'ix ku saabsan saasaa markaa la doorbiday xagga faa'iidada sardiga mowduuc keliya wax ku saabsan la sardinaayo inay ka fiican tahay muqhtatafaadka kala duduwan awalan intan oo dalabatulcilmi ah qolyihii jaamicaddee kulliyaddana u badan dalabo kaleoo yacni markaa cilmiga dalbaysaana ay ku jiraan waa nicmo ilaahay waa nicmo cadiima waayo iqbaalka cilmiga sharcigaa la qaabilaa oo dadku ay u jeestaan inay cilmiga bartaan khaasatan markaa dadka markaa da'yarta ahi barashada cilmiga diinta inay xaggeeda u jeestaan waa shay aad iyo aad u weyn waana nicmo cadiima waa wax ilaahay loogu shukriyo alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat nabigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiis ku soo aroortay kaana idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat wuxuu odhan jiray wax farax geliya markuu arko allah baa mahadi u sugnaatay oo mahadda la gaara mahad oo dhan allahaasoo incaamka uu nicmaynaayo ay ku dhammaystirmaan waxyaalaha wan wanaagsani wax kastoo wanaagsan iyo wax kastoo nicmo ah xagga allah bay ka ahaadeen wamaa bikum min nicmatin fa min allah yacni wax kasta oo nicmo ahi xagga allah bay ka ahaatay allah baa ku deeqay muncimka xaqiiqiga ah waxa weeye waa allah wey ee nicmada abuuray ee nicmada ku deeqay ee ku tafadulee ku nicmeeyey ee nicmada baaqi yeela hadday tahay xagga markaa waxa weeye jirsiinta nicmada iyo hadday tahay markaa ku deeqista lagu deeqaayo iyo hadday tahay baaqiyeelista la baaqiyeelayo ama la kordhinaayo dhammaan xagga allah bay ka ahaatay marka allah waa in loogu shukriyaa marka labaad dalabatulcilmiga waa la soo dhoweeyaa oo maa'idada ama xeedhada cilmiga lagu soo dhoweeyaa sida aasaarta ku soo aroortay marxaban marxaban marxaban biwasiyati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam axaadiista qaar waa lagu soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna ay quweeyeen in dalabatulcilmigu marka ay cid u yimaadaan cilmiga ay ka baranayaan inay soo dhoweeyaan oo ay tarxiibiyaan oo ay yidhaahdaan yacni soo dhowaada dardaaranka rasuulku ku dardaarmay sababtiisa ku soo dhowaada intaa markaan ka gudbo waxaan uga sii gudbayaa cilmigu waa nicmo aad u weyn waayo dee liibaanta adduunye iyo ta aakhiraba waxay ku sugan tahay cilmiga ayay ku sugantahy sacaadadana waxaa lagu helaa iyo liibaanta cilmiga ayaa lagu helaa ictiqaadkii saxiixa ahaa cilmigaa lagu saxanayaa cibaadadii cilmigaa lagu saxanayaa mucaamaladii cilmigaa lagu kala garanayaa teeda xalaasha teeda xaaraanta ah markaa cilmigaa lagu saxayaa camalfalkii la camalfalaayey waa in cilmigii lagu camalfalaa haddii jahli lagu camalfalo waxay noqonaysaa lama saxayo waxaynu garan karraa wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ninbaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ku tukaday dabeedna nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam waa salaamay nebigu wuxuu ku yihi irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tukan maa tukane isagu cindigiisa wuxuu islahaa waa tukatay siduu u qabay inay salaaddii tahay buu la yimi asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka mid ahaa nebigana wax cilmiga ka mida waa ka qaatay haddana maca dalik wuxuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam taw tukaday inayn salaad ahayn irjic fasalli fa innaka lam tusalli sababtu waxay tahay arkaantii salaadda wax ka miduu ka tegaayey garasho la'aan bayna ka ahayd siduu isaguba caddeeyey oo markuu saddex goor nebigu sidaa ku yidhi oo laba goor uu salaaddii la yimi markii saddexaadna uu nebigu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusall ayuu ninkii wuxuu yidhi waladii bacasaka bilxaqi nabiyan maa uxsinu hayra hada facallimnii waxaan ku dhaartay ilaaha ku soo saaray oo ku soo diray xaalaad nebi tahay ku soo diray si aan sidaa ahayn wanaajin maaye oo garan maaye ee ibar yacnii aqoon bay iga tahay waa xadiidku daliil u yahay qofku hadduu aqoon darro u sameeyo cibaadadii oo shuruudaheedii ama arkaanteedii wax ka mida ka tago inay markaa salaaddiisu burayso jahliga uu garan waayena cudri inaanu u noqonayn in dimmadiisu beri noqoto ee la odhanaayo ku celi la odhanaayo amarkii aqiimu salaa sidii buu baaqi ugu yahay sidii buu u saaran yahay ficilka uu la yimi ee garashawaaga uu ku sameeyey ee arkaantii wax ka mida kaga tegey aqoonna uuga tegey garashola'aan uga tegey aqoon yaday ka tahay garashola'aan uga tegey cudri u noqon maysoo garashawaagu sax uga yeeli maayo ee muxuu nabigu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukani marka waajibka maqan kagama dhacaayo jahliga qofka waxay ka dhigantahy inaanu la iman waxaana la odhanayaa waa lagaa rabaayo dib kala kaalay saasaa lagu odhanaya taasi waxay ku tusinaysaa muhimmadda cilmigu leeyahay ku tusinaysaa ictiqaadkiibuu saxayaa intee caqiido baatilaa ictiqaadsan intee baa shirkiyaad ictiqaadsan intee shirki iyo gaalnimo la imanaysa wa hum yaxsabuuna annahum yaxsunuuna sunca haddana isu qaba oo isu malaynayaa inay wax wanaajinayaan oo wax hagaajinayaan xaqiiqaduna ay tahay inaynay waxba wanaajinayn ay ku sugan yihiin baatil ay ku sugan yihiin waxaa laga qaadanayaa malaha qofku isu malaynayo inuu wanaagsan yahay oo wax wanaagsan samaynayo garashawaana uu waxaa kula imanayo in garashawaagiisu aanu uga yeelayn wax wanaagsan garashawaagiisu wax wanaagsan uga yeeli maayo waxa uu samaynaya waxay noqonayaan wax xun gaayatu maa fil amri waa inuu wakhtiyada qaarkood u noqdo macduur oo dembigii looga cuduraayo laakiin wixii la odhanaayo waa inaad ka noqotaay oo waxaan kale la timaadaa oo sida saxdaa aad la timaaddaa ama ictiqaadisaa ama waajibka aad markaa la timaadaa lamaad imane cilmigu waa ka horreeya wax walba waayo ictiqaadka la caqiidaynayo caqiido sax ah ruuxu ma caqiidayn karo haddaanu aqoon u yeelan inuu caqiideeyo ictiqaadkii la yimaadaa farac waxay ka tahay garashada marka hore uu garto saas aawadeed baa cilmiga marka hore layna amray cilmiga muqadam ah faaclam annahu laa ilaaha ila allah waastaqfir lidambika walilmu'miniina waalmu'minaat marka hore waxaa la ogow nabigu waa ogaa calayhi salaatu wasalaam laakiin innaga ayaa markaa layna amraya inaynu ogaanno waa garanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo garanaya ayaa haddana cilmigii la amrayaa isagoo taqwadii ku sugan baa taqwadii la amrayaa yaa ayuha nabiyu ittaqi illaah taqwo miyuu ka madhnaa maya kama madhnay taqwadii waa ku sugnaa haddana taqwadii baa la amrayaa haakada taqwada iyo cilmiga yacni mid waliba waxay aqbalayaan ziyaado in la kororsadaa la amraya yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billaahi kuwii rumeeyeyow rumeeya allah iimaan baa loogu yeedhay haddana iimaankii baa la amra miyaynay ahayn min baabi taxsiili xaasil wax jiray oo joogay in la sii xasiliyo lala yimaado miyaan macnaahaan aynan faa'iidaynayn maya ma faa'iidaynayso waxaa ku sugan aliimaanu cinda ahli sunnati yaziid wayanqus iimaanku waa ziyaadaa waa nuqsaamaa marka iimaankii korarso oo ziyaadi oo la amrayaa waa kow way waqabil iziyaada waxaa kaloo la amrayaa daa'imitaan uu iimaanka daa'imo joogteeyana waa la amrayaa oo wakhtiga la joogo iimaan in lagu sugan yahay waa shay wakhtiga soo socdana iimaan in lala yimaadaa waa shay aan weli xaasil ahayn haddamaaragtaa marka wakhtiga soo socdana iimaanka xasili oo markaa la kaalay bimacnaa daa'im baa laga tilmaamaya dum cala aliimaan ila almamaat iimaanka daa'im waxaa kaloo loo jeedaa yacni markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka taqwada la amraayo ama cilmiga la amraayo ummaddiisa mu'miniinta ahina amarka waa looga jeedaa wamaa bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu wixii nabiga lagula khitaabo waa caamun min xaysu almacnaa xagga macnahay caam ka tahay laa min xaysu allafdu xagga lafdiga caam kama aha oo nebiga khusuuskiisaa lala khitaabay oo isagaa lala hadlay isagaa lagu halqabsaday isagaa loo yeedhay biwasfihi iyo sifadiisaa loogu yeedhay dabeedna markaasaa la amray waxaa loo jeedaa ummaddana in la amrayaa loo jeedaa culamada qaar waxay ahay maqsuudkuwa waa ummadda waayo ashyaada qaarkood oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan markan dee ka suuragal ahayn ayaa nebiga lagula khitaabaa markaasay yidhahdaan culammadu almuraadu bihi ummatu cidda looga jeeda waa ummaddiisa waa min baabi iyaaka acnii wasmaci yaa jaara almulu laa tughayar mahmaahyu siday ku yimaadaan baa loo soo naqliyaa siday culammadu qaacidahaan ku sheegaan marka iyaaki acni wasmaci yaa jaara sida marka waxaa masal ahaan ama mahmahaan carabtu u yidhaahdaan in ruux hadalka lagu halqabsado oo isaga loo jeediyo haddana cid kale hadalku u dhacaayo markuu ilaahay nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam falaa taqul lahumaa uffin labada waalid uf ha ku odhan dee waalidda uma noolayn cidda ugu horraysa khitaabku ku dhacayaana waa nebiga calayhi salaatu wasalaam yaday suuragal tahay in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa ruux kasta oo in lala khitaaba ay suuragal tahay baa gaarnimadiisa mid walba loola hadlayaa haddana maadaama qur'aanku nebiga ku soo degaayo calayhi salaatu wasalaam dukhuul awaliya waxaa soo gelaya nebiga calayhi salaatu wasalaam awalu mukhaatab loola hadlaya waa isaga qof kastana markaysaga in lala hadlayo waa ku rumoogays waxaana la garanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waalidadii inay markaa hore u dhinteen oo nebigu markaa uu ku soo koray isagoo agoon iyo rajay labadaba ah sida kutubu siyar ay sheegaan nebiga abbihii wuxuu dhintay iyadoo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu caloosha ku jiro urku har buu ahaa hooyadiina waxay dhimatay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhowr sano jiro oo la yidhaahdo siddeed sano ama lix sano meelahaas markaa lagu sheego haakada marka waalidda uu soo gaadhay oo hadda uu u samafalaayo oo lagu leeyahay ufha ku odhan yacni dee maba joogaan marka qaطcan almuraadu bihi ummatuh khitaabkan cidda looga jeedaa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisaa loo sii jeedaa ummaddiisaa loo jeedaa marka wixii nebiga lagula khitaabo waxa u asala inay ummadduna la wadaagto xagga macnaha ay kala wadaagto haddii deliil nebiga ku gaar yeelayaa aan la helin haddii la helo deliil nebiga ku khaas yeelaya ku gaar yeelaya waa lagu khasisayaa waxaana la odhanayaa ummaddu lama wadaagto waayo daliilkaasaa u diiday wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada alnabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni almu'miniin khaalisatan laka min duuni almu'miniin waxay qariino u too ku tusinaysaa inaan lala wadaagin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xukumkaasi u yahay xukum khaas u ah haddaan lagu dari lahayn intaas khaalisatan laka min duuni almu'miniin mu'miniinta kalena xukunkaa inay la wadaagaan baa ka iman lahay marka allah wuxuu yihi faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat intaan camalkiiyo istikfaarkii la amrin ayaa cilmiga la amray ogow mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane allahna dembi dhaaf weydiiso oo dembigaaga ama qaladkii kaa dhacaa ilaahay ka dembi dhaaf weydiiso muuminiintana iyo muuminaadkana ilaahay dembi dhaaf uga bari imaamu albukhaari waa ka saxiixiisa baabaysanaaya alcilmu qabla alqawli waalcamal cilmigu odhaahda iyo camalka mid walba waa ka horreeya cilmigaa muqadam ah waayo cilmigu isagaa hoggaaminaya maxaa la samaynayaa maxaa lagu camal falayaa maxaa cuquuddii la samaynayaa sidee loo samaynayaa cibaadaadkii sidee loola imanayaa ictiqaadka saxdaa sidee loo ictiqaadinayaa ictiqaadka baatilkii muxuu yahay si looga dheeraado kullu dalika cilmigaa saxaya waata la yidhaahdo macrifatu tariiqi nisfu alcamal waddada in la gartaa shaqada waa ka badh haddaad doonayso meel inaad u baxdo dee waa inaad waddadeedii garanayso haddaanad waddadii garanayn dee inaad meeshaa tagtaa ma suuragal aha waxaad u baahantahay irshaad laakiin waddadii haddaad garanayso shaqadii badh baad haysaa macrifatu tariiqi nisfu alcamal waa shaqadii ka badh marka waxaa loo baahan yahay cilmigu maadaamuu sidaa muhim u yahay in aad loogu dadaalo adilo badanna waa ku soo aroortay fadliga cilmiga nabigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa iyadoo ilaahay nebiga u waxyoonaayo ayuu allah wuxuu amray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka baryo cilmi inuu u kordhiyo waqul rabbi zidnii cilmaa waxaa taa rabbiow cilmi ii ziyaadi cilmi ii kordhi haddii nebigii oo loo waxyoonayo ilaahay uu amray inuu ilaahay ka baryo inuu cilmi u kordhiyo oo ilaahay saa weydiisto dee innaga calaa sabiili awlaa ah inu baryada ilaahay aynu farabadinno aynu aad uga barinno ilaahay inuu cilmiga ina baro cilmigana inoo kordhiyo inoo siyaadiyo waayo ka cilmiga baraa waa allah alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu albayaan almucallim huwa allah almucallim waxaynu leenahay cala sabiili ikhbaar laa cala sabiili tasmiya waayo asmaada ilaahay waa tawqiifiya asmaada ilaahay nusuusta asmaada laynagu baray in allah lagu magacaabo unbaa magac looga yeelaya allah laakiin baabu likhbaari awsacu min baabi alasmaa wa callamaka maa lam takun taclam haddamaarta marka ka wax baraa waa allah barista allah baa bixiya allah baa cid wax bara cid kastoo cilmi leh allah baa cilmiga baray alraxmaanu callama alqur'aan ilaha raxmaanka ah ayaa qur'aanka dadka baray oo cidda qur'aan taqaanaba allah baa baray khalaqa alinsaana callamahu albayaan bini aadamkoo abuuray bayaankana waa baray ka cid wax baraa waa allah weyi marka waa in la yidhaahdaa ilaahay o ibar allahuma callimnii cilman yanfacunii rabbi zidnii cilma rabbiyow cilmi ii kordhi cilmi ii siyaadi marka baryada ilaahay waa in aad iyo aad loo badiyaa waxayna ka mid tahay waxyaalaha lagu helaayo cilmiga lagu helaayo ayay ka mid tahay waxaa kaloo loo baahan yahay muhimmadda weyne cilmigu leeyahay marka hore waa in la aqoonsado oo dee ruuxa garanaaya shay inuu aad u weyn yahay waxaa ka imanaysaa dadaalka uu ku bixinayo inuu aad iyo aad u weynaado laakiin shayga haddaanu qiimihiisa garanayn qofku dadaalkuu ku bixinayaa ma badnaanayo laakiin markuu ogaado shay qaali oo aad iyo aad qaali oh inuu jiro oo ka maqan ayna u suuragal tahay inuu helo waa raadinaya bal ka warrama haddii laydinku yidhaahdo niyow macdan qaaliya ayaa meelahan taalla oo dheeman baa taalla agagaarkeennayni markaa taalla way nagu dhowdahay qofka marka waxaan yani macdantaa helaa waxaa laga siisanayaa malaayiin dollar baa laga siisanaya awood intee la eg baa lagu bixin lahaa ya awood aad iyo aad u badan baa lagu bixin lahaa sababtu maxay tahay qaalinimada shayga marka la ogaado baa juhdiga lagu bixinayaana uu badnaanaya laakiin shayga haddaan marka horeba loo qabin inuu wax qaaliya yahay aad laysuma taxallujinayo haddii ruuxu lagu odhan lahaa niyo kullaanaa kaa lumay awood fara badan buu ku bixin lahaa saa inuu yaraagaa laga yaabay hadduu arkana uu qaadan lahaa haddii kalena u iskaga tegi lahaa waxay ku xidhan tahay shayga qiimihiisa ogaalku ogyahay mar baan waxaan ku idhi bacdu talaba cilmiga iyo maalka kee baa labada aad door bidi lahayd inaad noqoto yacni markaa ruux hani ah yani markaa waxaweyn xoolo badan oo hani ah oo laakiin jaahil ah iyo ruux caalimoo faqiira inaad noqoto ya kee baad door bidi lahayd bacdi baa waxaan la weydiin la imanayo odhanaya waxaan jeclaan lahaa caalim hani ah inuu noqdo war taa laguma weydiin taa laguma su'aalin caalim haniya inaan noqdo oo labadu isu keen raacaan baan jeclaan lahaa inaad noqoto caalim faqiir ah iyo inaad noqoto hani jaahil ah keebaa labada aad door bid lahayd hariib waxaa bacdu talaba inay yidhaahdeen waxaan jeclaan lahaa hani jaahila inaan noqdo hadda maaragta qaar badanoo kollay sidaa niyaddoodu ay siinaysaana waa jirtaa laakiin afka aan ka odhan karay soo ma jiraan ya yacni xoogaa cusri baa ku yaro sugan laakiin waxaweye hariibku waxay tahay inan baa wakhtiyada qaarkood ardayda dhexdooda ka dhawaaqay markaasuu wuxu yidhi anigu waxaan jeclaan lahaa hani jaahila inaan noqdo hadda maaragta laakiin qaar badan baa la mida sida ah laakiin afkaynay ka odhan karayn hore waxaa la weydiiyey dadka qaarkood niyo bal ka warran inaad noqoto faqiir caaqil ah oo maskax badan oo fariid ah iyo inaad noqoto axmaq hani ah labadaa iyama door bidi lahay markaasuu ni waxaan door bidi lahaa faqiir caqli badan inaan noqdo oo waaye baa la yidhi wallahi waxaan ka baqayaa buuhi maalku inuu iga baxo oo dabeedna xamaaqaduna igu hadho maalku marna waa yimaadaa marna waa tagaa sooma ya ruuxa markaa hani ahi ma macnaheedu maaha weligii hani buu ahaanaya imisaa hani faqiiray imisaa faqiir hani noqday qasaska la soo naqliyo waxaa ka mid ah ninbaa inan doonay inantana qaraaba bay ahaayeen inantii baa loo diidey waxaa loogu diiday lifaqrih inuu faqiir yahay daraaddeed baa loogu diidey kuma siinayna baa layidhi waa iskaga tegey daarat il ayaam wakhti aan badnayn dabadeed baa ninkii wuxuu noqday hani xoolo badan umuru waa isbeddelaan maalku sidiisaba waxa weeye marna waa yimaadaa marna waa tagaa akhniya faqiirta faqiirra ayaa markaa taajiro oo akhniye noqda umuruhu waa isbeddelaan waa harhka labadiisa dhoollood marka saas aawadeed yacni cilmigu waa qiimo badan yahay inuu qiimo badan yahay maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa cilmi iyo maal marka la kala xukumaayo maxaa lagu kala xukumayaa bilcilmi baa lagu kala xukumayaa oo iyadoo cilmi iyo maal ishayaan oo iyaga loo garnaqaayo oo la leeyahay keebaa la fadilaa in isla cilmigii uu xukumo maxay noqonaysaa waa lifadli ilcilmi xukunkiisana weliba maqbuul yahay waayo jahli in lagu xukumaa ma suuragal ah wax kastoo la xukumaayo waa in lagu xukumaa bicilmin haddana cilmi iyo maal oo la kala xukumaayo cilmi lagu kala xukumaya haddana xukunkii cilmigu u yahay maqbuul wadaaka lifadli ilcilmi kaasina waxay ka mid tahay fadliga cilmigu leeyahay ka mid tahay haddamaarg cilmigu waxaa lagu gaadhaa darajaadka sare yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat iimaankiiyo cilmigii baa laisku lamaanaya maarata mid walbana ilaahay darajaad buu dadka ku kor yeelaa sida iimaanka loogu korraysiiyo dadka ayaa cilmigana lagu korraysiya damaragta caalimka khalqigoo dhan baa ilaahay u baryaaya waa fadiilo aanu hanigu helaynin abadan wa ina alcaalima layastakfiru lahu kullu shay xataa ninaanu lbaxri iyo xata alxuutu fi lbaxri wa xata alnamlatu fi juxriha aw kama qaal caalimka wax kastaa ilaahay dembidhaaf uga barya kulay ku tahay kalluunka badda ku jira kulay ku tahay iyo qudhaanjooyinka godadkooda ku jira kulay ku tahay ilaahay bay u baryaan oo dembidhaaf uga baryaan fadliga cilmi baa lagu helaya waa waxyaalaha marka ajarkoodu baaqi noqonayo cilmiga hadduu khaasatan dadka baro qofku oo cilmigii faafiyo ama ha qoro ama cid ha baro ama ha duubo yacni inta lagu intifaacayo cilmigiisaas ajarkiisu waa u soconaya ajarkiisu waa u soconaya idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min halaas sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey qofku hadduu dhinto camalkiisu waa go'a saddex mooyaane saddexda aan go'ayn waa maxay waa sadaqa jaariya aw waqafa iyo cilmi lagu intifaaco iyo ilmo ama ubad ciduu dhalay oo isaga ka isiran oo u soo ducaysa haddana yaday caynkaa tahay sadaqadda jaariga ah waxaa ka nafci badan tacliimta cid la baro cilmi sharci ah oo liajli illaah loo baro masalan masjidkan cid baa dhistay waa waqaf waa sadaqa jaariya laakiin ajarku wuxuu soconayaa masjidkaa ciddii ku intifaacda oo ku cibaadaysata ama ku tukata ama qur'aan ku akhrisata ama dikri iyo cibaado kula timaada inta lagu intifaacayo ajarkaas waa u soconaya hadduu marka waxa weeye niyo ilaahay dartii ah oo ixtisaab iyo ikhlaas ah hadduu ku dhisay ajarkaasi waa u soconaya iimaanna uu ku dhinto laakiin cilmiga uu ruuxu faafiyo wuxuu gaadhayaa buldaantu gaadhayaan kuma koobna maxal keli ah sida khusuuska masjidkan oo kale meelo kale u duulayaa hadduu kutubba qoro hadduu wax duubo hadduu cid wax baro yacni waxa weeye cid alle cidduu gaadho ee ku intifaacda ee ka faa'iidaysata kelmadday ka faa'iidaystaan ajar baa uga sugnaanaya hadduu niyo ixtisaab iyo ikhlaas ah kula yimaado iimaanna uu ku dhinto culamada kutubaha qoray qaarkood baa waxaa laga yaabaa malaayiin qof baa wax u akhrinaya oo cilmiga ay qoreen ku intifaacaya malaayiin saacad keliya waxaa laga yaabaa in malyan qof ama markaysaa intaasoo malyan ay wax u akhriyaan kutubtiisii wax ka mida ay akhriyaan ajar intee leeg baa uga noqonaya waa ajar aad iyo aad weyn ajar cadiim waqafku maxal buu ku kooban yahay meesha uu waqafkaasi ku sugan yahay cidda kaga intifaacda ayuunbaa markaa ajarkaasi uga noqonayaa ciddii markaa waxa dhigtay ee samaystay ama loo sameeyey laakiin cilmigu waa intishaaraya mashaariq alardi wa maghaaribaha buu ka dhacay ta kale dikriga qofka iyo magiciisu baaqi yeelaya waxaa jira ahlucilmiga qaarkooda ubad aan lahayn oo ilaahay ubadba aanu ku arsaaqin haddana maca daalik cilmigoodii ubad kasta uga nafci badan yahay oo meel walba u ka dhacay oo ay ka caanimo badan yihiin dadkii ubadka badnaa waxaa ka mid ah alimaamu nawowi waxaa ka mid ah alimaamu ibnu taymiya ayaa ka mid ah wax u badan ma yeelan haddana maca daalik si waasicoo ballaadhan baa cilmigoodii loogu intifaacay oo quruun loo akhrinayay wax kutubahoodii la taabacaya lagu intifaacaya tabcaad kala duwan intaa iska daba imanayaan dalabatulcilmiga culammaduba ay ka faa'iidaysanayaan mar walba markaasaa yacni markaa rasiidkaasi wuxuu ugu dhacayaa khasnadoodii buu ugu dhacayaa ya wuxuu ugu dhacayaa yacni markaa ajarkooda meeshii loogu keydinayo sheekh dhintay ayaa ardaygiisii ku riyooday oo culammadii hore ka mid a markaasuu wuxuu yidhi mas'aladii faraa'idkeed fatwootay ajarkeedii waa na soo gaadhay cilmadu ka bartay waxaa ka mid ahaa faraa'idka mas'ala fi lfaraa'id buu fatwooday ardaygii ardaygii baa dabeedna shiikhii ku riyooday shiikhii wuxuu ku yidhi mas'aladii faraa'idkaad fatwootay ajarkeedii waa na soo gaadhay adamarata marka waxay ka mid tahay yacni fadaa'isha cilmigu leeyihi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun adilada cilmigu ay badan tahay in badan baa waxa weeye markaa la maqlay oo la arkay oo la akhriyey waxaan uga jeedaa uun markaysa markaa tambiih baan uga jeedaa inaan xoogaa ku dheeraado hadda ma doonaayo maadaama wakhtigu kooban yahay mawduucyo kalena aan doonaayo inaan taataabto saas aawadeed waa in lagu dadaalaa barashada cilmiga la baranayo ikhlaaskii waa in lala yimaada niyada la hagaajiyaa waayo niyadu waa asalkii camal kastaba asal waxa u ah anniyatu walikhlaas niyada iyo ikhlaaska wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin marka ikhlaasku wax layna amro waxa uga horreeya alikhlaas huwa tawxiid inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa alaa lilahi diin alkhaalis marka waxa ikhlaas waniya waa in lala yimaadaa xadiiska saxiixaynka nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu biاnniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fahijratuhu ila allahi wa rasuulih waman kaanat hijratu lidunya yusiibuha aw imra'ati yankixuhaa fahijratu ila maa haajara ilayh nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam camalladu waxay ku ansaxayaan waa niyooyinkan oo qura yacani niyo la'aanteed camalku asixi maayo xasriga maxaa laga qaadanayaa biduuni niya inaan camalku ansaxay niyada marka la sheegaayo ikhlaaski waa ka mid oo waxa weeye waa niyat almacbuud iyo niyat alcibaada ay yidhahdaan culammadu laba qaybood bay niyada ka dhigaan macbuudka in la niyoodo oo ka cibaadada loola imanaayo niyada la niyeynayo cid kale aan la niyeynayn oo allahoo keliya looga jeedo waa ikhlaaskii waa niyat almacbuud macbuudka in la niyoodo weeye kaas waa ka laga cabbiro alikhlaas laga cabbiro nooca labaad waxaa niyat alcibaada cibaadada lafteeda in la niyeeyo taasi waatay fuqahadu had iyo jeer aad uga warramaan niyat alcibaada ay yidhaahdaan niyadu waxaa ka yimaada laba shay waa tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat wa tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacd laba faa'iidaa ku sugan niyada waxay u jeedaan niyat alcibaada cibaadada in la niyoodo khusuuska cibaadadaad niyoonayso laba arrin baa ka dhasha waxaa ka dhasha cibaadaadkii iyo caadooyinkii in la kala saaro hadda ma aragtaa maydhashadii mar waxaad u maydhan kartaa tabarudan iyo caada ahaan iyo isqaboojin iyo isnadiifin niyatu tacabud kuma jiro waan gubtay yacni kul baan dareemay waxaan u baahday maydhasho ama qaajeer iyo uskag badan baa markaysa markaa qof dareemay markaasuu dabeedna markaa inuu isxalo oo maydho ayuu doonay waa caado marna wuxuu maydhanayaa ligusli janaaba ligusli yowmi aljumuca maalintii jimco maydhashadeedii buu maydhanayaa halka waxaan baraarujinaya bacdu talaba markay maydhanayaan maalinta jimcada waxay u maydhaan caadatan waa jimco waa la maydhaa cibaado ma niyoodaan qaarkood wa hada kalad sax maa waa in niyatu tacabud u maydhaa maalinta jimco markuu qofku maydhanayo guslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalim sida xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey sheegaayo waa maydhasho tacabudi ah cibaado ah mar hadduu cibaado yahayna waa in cibaadanimo loo niyoodaa cibaadanimo waa in loo niyoodaa mar xubnihii waysadu qofku maydhi karaa wuxuu u maydhi karaa markaysaga tabarrug marna wuxuu u maydhayaa tacabud oo allah ku caabudaayo marka cibaadaadkii iyo caadaadkii niyadu way kala soocaysaa cibaadaadka laftoodiina waa kala soocaysaa waa tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacd oo ruuxii waxaa dhici karta inuu tukado laba ragcadood labada ragcadood uu tukanayaa waa inuu cibaadada niyoodaa salaad inay tahay niyoodaa oo salaaddu noocay tahay niyoodaa ma faralba ma sunnaa hadday yacni marka hadday tahay waxa weeye sunne ay tahay yacni waxa weeyaan ma muqayada mise waa mutlaqa naafila mutlaqa miya mise waa mid muqayad ah hadday faral tahay faralkaasi waxa weeye waa nooc ma ma salaaddii subuxoo mu'addaaba ma yadoo maqdiyaaba yaa waa nuuci marka inay faral tahay iyo nooca ay ka tahay waa ynu niyoodaa hadduu salaad tukanaayo afar ragcadood buu tukan karaa afartaa ragcadood mar duhur bay noqonayaan mar casar bay noqonayaan mar cishay noqonayaan mar addaabay noqonayaan mar qadaa bay noqonayaan wahaakada wahaakada marka niyadii waa kala soocaysa marka ka ikhlaaska la yidhaahdaa waa niyat lmacbuud macbuudka in la niyoodo weeye ka cibaadada looga jeedo ee loola qasdaayo waa in la niyoodo oo allah ah waa alikhlaas inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imri'in maa nawa qof walbana waxaa u sugnaaday wuxuu niyoodo marka dadka qaarkood cilmiga lagu booriyo oo la yidhaahdo niyow cilmiga raadiyo doona waxay yidhaahdaan oma kol baan anigu cilmiga maqaam weyn ka gaadhayaa kol baan caalim noqonayaa niyadu baktiga ka dhigayaa lama baahna saa yacni himmadda sare u qaad han sare yeelo meel sare yacni hawayso yaa haddaad halkan dhow hawaysato aad doonto sokadeedaad ku dhacaysaa haddaad meel fog iyo han sare aad yeelatana meeshii yaanad gaadhinbe dee meel saraa laga yaaba inaad gaadho laakiin marka horeba hadduu hankaagu yahay dee halkan dhow waxaad ku dhacaysaa duunahu haddama aragtaa marka waa in han sare la yeeshaa wax weyn la higsadaa lagu dadaalaa waxaad kala ogaataa ruuxu waxa uu niyoodo oo si dhab ah niyada noocaasa uula yimaado jiddiiyo ijtihaad wuxuu awoodi karana markaysaga uu dul dhigo hadday uba suuro geli weydo sidii baa loo qaadaa looga yeelaa hadda malaka qiso aan marar dhowra sheegay waxaa la soo naqliyaa sheekh culammadii hore ka mid ah oo arday u yimi cilmiga ka baranaya oo wakhti yaroo kooban la joogay ibtidaa'i buu iska ahaa geeri baa u timi degdeg ah oo muutuqafl ah inankii baa dhintay axadu talaba ku riyooday wuxuu ku riyooday inankii oo culammada lala soo saaro safka culammada ku jira markaasuu yaabay ya war waxba badanba ma aqoon be hadduu ibtidaa'i ahaabe maxaa safka culammada iyo yacni fii zumrati alculamaa maxaa loogu soo saaray arrinkii isagoo la yaabun buu sheikhii u sheegay sheikhii wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inankani niyo dhaboo saadiqa inuu lahaa inuu caalim noqdo caaliman billaahi wa biamri liajli illaahna sidaa uu rabay niyaduna ka dhab ahayd markay u suuro geli weyday siduu doonayo ilaahay u qaaday maxaa u daliila wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadduu niyoodo inuu markaa caalim billaahi wa biamrihi inuu noqdo liajli illaahna sidaa uga jeeday dhabna ay ka ahayd awood wuxuu awoodi karayeyna uu ku dadaalay laakiin ay u suuro geli weyday ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa bima nawaa wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shawaahidna sharciga waa ku leedahay man sa'la allaha ashahaadata bisidqin ballaqahu allahu manaazila ashuhadaa'i wa in maata calaa firaashih waa mid ruuxii ilaahay ka baryay shahaado dhabna ay ka ahayd baryadaasi ilaahay manaasisha shuhadaduu gaadhsiiyaa walow gogashiisaba ha ku dhinto qofkaasiya humaa fi lajri sawa iyo humaa fi lwisri sawa xadiiska ku soo arooray yacnii kii waxa weeye wanaag iyo khayrka aadka ula imanaayay iyo kii tamaniyayey eaan isagu markaa khayrkaa awoodi karay maal badan baa kan ilaahay siiyey markaasaa khayrkii uu ku bixiyey ya kan kale wuxuu isleeyahay alla maad xoolayeelatii sidaa hebel oo kale aad khayrka ugu bixiside masaajidda la dhiso masaakiin la caawiyo yacni marka waxa dad markaa baahan oo yacni laga caawiyo wahluma jara huma fi lajri sawa wakadaa markaa cilmiguna waa la mid marka waxa weeye qofku waa inuu hansara yeeshaa waa inuu niyada markaysa markaa niyo dhaba ka dhigaa niyada markuu cilmiga doonaayo inuu barto wuxuu cilmiga barashadiisa u niyeynayaa ilaahay dartii inuu baranayo ilaahay dartii inuu baranayana waxaa ka farcamaya inuu uga jeedo inuu kaga baxo jahliga iyo garashawaaga iyo baadida ictiqaadka baatilka iyo waxa la midka waxaa soo gelaysa inuu khalqiga ka anfaco inuu niyoonaayo uga jeedo waa shay labaadoo uu niyoonaayo waxaa soo gelaysa cilmiga shareecada inuu nooleeyo inuu u qasdaayo uga jeedo shareecadu si aynay u indiraasin oo dadka ayna uga baabi'inoo markaa uga qarsoomin oo cid cilmigii haya oo xafiday yacni oo baratay si loo helo waxaa soo gelaysa in lagu camal falo cilmigii afartaa shayba farac waxay ka noqonaysaa niyadii waltaqsidu arbacatan qabla ibtidaa tacallamuu likay tafuuzuu bilhuda awaluha alkhuruuju min dalaali waathaani nafcu khalqi di ljalaali waathaalisu alixyaau lilculuumi waalraabicu alcamalu bilmacluumi arbacatu ashyaa afar shay inta aydan cilmiga bilaabin waxay u qasadaan afar shay waxay wax u barataan si aa hanuunkii ugu guulaysataan oo hanuunka lagu guulaysanaya muxuu koobsanayaa awaluha alkhuruuju min dalaali waxaa ugu horeeya in laga baxo baadidii iyo jahligii jahliga dalaal waa la yidhahdaa waathaani nafcu khalqi diljalaali ka labaadna khalqiga ilaahay in laga anfaco ilaaha jalaalka u saaxiibka ah khalqigiisa in laga anfaco yacani dadkii wax laga baro wax loo saxo waathaalisu alixyaau lilculuumi ta saddexaad waxay tahay cilmiyada in la nooleeyo siaan shareecadu u indiraasin waalraabicu alcamalu bilmacluumi ka afraadna waxay tahay waa in wixii la bartay lagu camal falo intaasi waa inay maqsuud u noqotaa maqsuud way noqotaa cilmigu wuxuu u baahan yahay jiddiiyo ijtihaad iyo lagu dadaalo innama alcilmu bitacallum cilmigu wuxuu ku xasilaa ku dhacaa barasho la barto laysku kellifo bitacallum dad fara badan baa cilmiga tamaniya qaar baa waxay iska jecel yihiin intay habeen seexdaan iyagoo culamaa inay soo toosaan waana laga yaabaa dhallinyarada qaarkood inay ku ducaystaan ilaahayow yaa habeen qur'aanka markaa igu shub aanoo xafidsan aan soo kaco ama anigoo caalim ah waxaa laga yaaba bacduljahala inay ku ducaystaan tan noocaasi ma dhacayso innama alcilmu bitacallum cilmigu wuxuu ku xasilaa keliya barasho la bartoo la ysku kelifo inaan dhallinyaro ah mar ii yimi wuxuu yidhi anoo miyi jooga oo miyi ku soo koray aan kuray yar ahay ayaan dabeed waxaan jeclaystay inaan qur-aanka barto xarafna kama aqaan markaasaa ilaahayow ilaahayow ilaahu qur-aanka igu shub ya habeen intaan seexdo anoo qur-aanka aqaano aan soo tooso inaannu qaraaba nahay baa waxay igu tidhi buu yidhi war qur'aanka dee nebi ma tihidoo lagugu shubi maayee hadde wayna reermiya si cajiib maaha qur'aanka habeen lagugu shubi maayee qur'aanka waa la bartaayo waa la raadiyaa orodoo magaalo heblaayo tagoo ayeeyadaa u taga ayeeyadaa baa joogtay oo malcaamad gal haddaad qur-aanka doonayso sidaa qur-aanku baro gubantaasay ahayd buui meeshaan joogo berbere igu timi markaysaa taga oo ayeedaa joogtaa ayeedaa u tag malcaamad gal malcaamadii baan sida ku galay buui intaan markaa waxaa berbere tegin siduu qur-aanka ku bartay inantaasaana tilmaantay haddama arta wuxuu noqday inankii xaafid buu noqday macallimu qur'aan weeye hadda mana aqaanaa magaalooyinka qaar baa loo kaxaysaa dhowr magaaluu isu maray isagoo markaa waxa macallim qur'aan almuhim inama alcilmu bitacallum cilmigu barasho la barto laysku kallifo ayuunbuu ku xasilaa ku yimaadaa tacallum maxaa loo yidhi takalluf bay sheegaysa waa in lagu dhibaatoodaa ya canaa'a wa mashaqata tacallum waa inuu markaysaga qofku markaa uu dhadhamiyaa la kulmaa u sabraa u adkaystaa yacni sida cilmiga lagu bartaa waxa weye waa jiddi iyo ijtihaad waa in lagu dadaalaa dariiqa cilmiga lagu baranaya waa saas wey laguma helaayo cilmiga sahal waayo shaygii qaaligaa waa lagu dhibaatoodaa turiidiina idra'ka almacaali rakhiisatan walaa budda duuna ashahdi min ibri naxli wuxuu la hadlayay inan wuxuu ku yidhi inan yahay waxaad doonaysaa waxyaalaha markaa korreeye ee sharafta leh inaad gaadho iyadoo iska jaban yaa hablaha qaarkood markay arkaan habla yaga la mida oo carruur qurux badan ciyaarsiinaysa waxay is yidhaahdaan alla yaa iska dhaldhalo aan ku dhibaatoon yaa yaa iska dhaldhaloo aan ku dhibaatoon gabadhani dhibaatay u soo martay nin aynay garanayn oo aynay is-aqoon oo dadqal inuu noqon doono aynay ogeyn yaa bay afka uga gashay say ubadka uga ridato addamarta sahal kuma helin sahal kuma helin ninkaasaa loo xareeyey wuxuu noqon doono ma ogaa dadqal ahaayaana kama warqabto waa looga tegey markii dambena dhibaatay kala kulantay maxaa wallaca maxaa cunta diid ah maxaa caynkan ah maxaa matag iyo yalaaluga ah yaa maxaa fool ah fooshii markaysaa markaa geeri iyo nolo dhexdeed bay ku sugnayd bayna alxayaati waalmowt talowma ku dhiman talowma ka kici yaa maxaa kugu watay akhiiran markii dambe saasay markaysa markaa ilmaha ku heshay turiidiina idraaka almacaali rakhiisatan waxyaalaha sharafta le waxaad doonaysaa iyadoo jaban inaad iska hesho walaa budda duuna shahdi min ibri naxli waxaana lagama maarmaana malabka sokadii irbaddii shinnidu waa lagama maarmaan haddaad doonayso malab inaad la baxdo oad yacni markaa aad malab jabsato haddaad doonayso waa inaad markaa irbadda shinnida aad u badheedhaa shinnidu irbad bay leedahay qofkay qaniinto irbaddaa waa kaga tegaysaa hadhow waa laga goynayaa meeshuna bug bay odhanaysaa intaasay ekaanaysaa haddama arka walaa budda duuna shahdi min ibri naxri marka shay kastoo wanaagsani mashaquu leeyahay cilmiga mashaqa iyo dhibaatuu leeyahay waa in loo sabraa loo adkaystaa jiddi iyo ijtihaad iyo sabir buu u baahan yahay in loo sabro in lagu dadaalo in loo adkaysto yaa man lam yaduq dulla tacallumi saacatan tajaraca dulla aljahli duula xayaati yacni waxaa weeye kii aan dhadhamin waxbarashadu dulliga ay leedahay waxbarashadu saacad aan dhadhamin ya dulliga jahligu leeyahay ayuu markaa yacnii liqliqayaa yacnii tuula xayaatih noloshiisao dhan haddama arta waa shay khatar waa in markaa yacni qofku dulla tacallum waa inuu u badheedhaa laakiin inuu noqdo markaa uu yidhaahdo markaa waxaan doonayaa inaan anigoo markaa waxa weeye amiir amiiri ah aan wax barto saa waxba laguma barto ya sidaa waxba laguma barto qofkii mutacallimka waa la dagaalayaa waa la amrayaa waa inuu amar qaataa waa inuu iskorraysiin waa inuu markaa waxaweye canaanta iyo u sabraa xataa haddii la garaaco waa inuu adkaystaa xataa haddii la garaaco waa inuu adkaystaa culamada qaarkood baa la garaacay niman dalaba oo ruwaada u yimi imaam maalik waxay yidhaahdeen xadinaa axaadiista noo sheeg sheikhu malaa waa daallanaa waxau hi raalliga ahaada waxa dhaha may tegi mayno waa ka toos dhaqaaq waaye dheggaddu u qaata waa la dhacay dheggaddii wac wac wac wac way iska qasleen waxay dhahen ku cafin mayno haddaanad axaadiista noo sheegin maxaad yeeli lahay hadda adinka lagu garaaco la dagaalamaya haddee ninka iska celinaya soo ma ya qaar baa macallimiintoodii dilay macallin qur-aankii qur-aanka u dhigayey ayaa qaarkood markaysa marka waxaa dhulka ugu tuureen dee ayaan darrada jirtay ka mid tahay qofkaas miyuu doonaya qur'aan inuu barto qalbigiisa miyuu qur'aan gelaya ciddii qur-aanka baraysayba ma ixtiraamina sidee qur-aanku u gelayaa qur-aanku suu u geliyaa markaasuu u fadhiistay majliskii axaadiistii buu u sheegay shan iyo toban xadiis buu u sardiyey biasaaniidiha kadib buu ku yidhi warrama haddaba maxaynu yeellaa waxay dhahan zidi darba wa zidi alxadiis garaacana kordhi garaacana kordhi xadiiskana kordhi sidaa waxaa lagu leeyahay imaam maalik imaamu daar ilhijra shaafici shiikhiisii weeye ya waa taabicu taabici taabiciintii buu la kulmay boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijiriga ayuu dhintay waa taabicu taabici waa shiikha imaamu shaafici soo saaray haddama arka marka waxaa weeye cilmigii waa in loo sabraa dhibta uu cilmigu leeyahay waa in loo sabraa loo adkaystaa waxaan kaloo xagga cilmiga ku saabsan aan ku soo gebagabaynayaa masale kale aan uga gudbi eh ruuxu wuxuu aqoonsadee barto waa inuu ilaahay ugu shukriyaa markuu masale fahmaba waa inuu yidhaha alxamdu lilah lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad shukri naqdaan waa idiin kordhinayaa masaladii kuu baxdaba haddaad ilaahay ugu shukrido taana ilaahay waa kuu xafidaya oo kuu ilaalinaya waa kuu sugaya mid kalena ilahay waa kuu siyaadinaya marka waa in wixii aad cilmiyaad aqoonsato marba ilaahay ugu shukridaa waayo shukrigu ashukru qaydun linicmati almawjuuda wa saydun ama wa sababun linicmati almafquuda shukrigu shukrinaqu wuxuu u yahay dabar buu u yahay nicmadii joogtay nicmada maqanna wuxuu u yahay sabab ama markaa wax soo ogaadhaya ayuu u yahay waa kuu sababaya intaba waxaa laga qaatay lain shakartum laasiidannakum haddaa shukri naqdana waa idiin kordhinaya taasaa laga qaata waxaa kaloo loo baahan yahay akhlaaqdiiyo aadaabta in lagu dadaalo haddama arta nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku ammaanay akhlaaq yacni weyn oo wanaagsan wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq weyn oo wanaagsan baad ku sugan tahay akhlaaqdu aad iyo aad bay muhim u tahay mufasiriinta qaar waxay ku fasireen oo salafkii qaar laga soo wariyay ay calaa diinin cadiim akhlaaqdii waa diin haddama arta qur'aanku aad buu akhlaaqda uga warramaa kaana khuluquhu alqur'aan xadiiska saxiixa caaisha waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aankay ahayd qur'aanka ayay ahayd bimacnaa qur'aanku ku camalfalayey kaana yata'awalu qur'aan xadiis kale waa tii lagu soo wariyey qur'aanku ta'awulaaya bimacnaa ku camalfalaaya qur'aanka waxaa ku yimi aayaad fara badan oo akhlaaqa ilaa bacdi ay yidhaahdeen qur'aanka rubci in ku dhowi akhlaaq bay ku saabsantahay waayo akhlaaqda wax badan baa ka warramaya hadday tahay sidqiga hadday tahay ammaanada hadday tahay waxay silatul arxaamka qaraabooyinka in la xidhiidhiyo hadday tahay ixsaanka samafalka tasaamuxa cafinta macruufka in la amro xumaanta in la reebo wanaagyada in lala yimaado yacni marka waxa weeye ixsaanka in la sameeyo yacni kullu dalika waa soo gelaya ixsaanka soo gelaya hadal wanaagsan in lagu hadlo ya waxay ka mid tahay akhlaaqda waquuluu linnaasi xusnaa dadka hadal wanaagsan ku dhaha markaa siba siday ka wanaagsan tahay in lagu hadlo waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay ixsaanka la samaynayo oo ay ugu horreeyaan labada waalid in loo sameeyo wa bilwaalidayni ixsaana wa bilwaalidayni xusna mana xaqu nnaasi bixusni saxaabati yacni waxa weeye labada waalid baa loogu hormariyay xadiiskii markaa aayadda fasiraad marka waxa weeye waxaan la sii hormariyey hooyada hooyada la sii hormariyey dadkao dhanna in ixsaan loo sameeyo oo wanaagga lala yimaadaa la amrayaa wax wanaagsan lagu hadlayo wax wanaagsan la odhanaayo kibirka la iska daynaayo si isqaadqaadle aan loo soconayn yacni la kibrayn yacni waxa weeyaan markaa xumaanta iyo waxyaalahaasoo dhan laga fogaanayo fawaaxishta laga fogaanayo yacni wanaagyada lala imanayo yacni waxay soo gelaysaa akhlaaqda wanagsan bay soo gelaysaa innamaa bucistu liutammima makaarima alakhlaaq sida xadiis lagu soo wariyey culamada qaar ay taxsiiniyeen waxaa layla soo diray uun si aan u dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan akhlaaqda teeda wanaagsan si aan u dhammaystiro marka akhlaaqda in la wanaajiyo aadaab wanaagsan lala yimaado aad iyo aad bay muhim u tahay cilmun bilaa adab ka shajarin bilaa samar cilmi aan aadaab lahayn waa sidii dhir aan midho lahayn cilmun bilaa akhlaaq waa ka shajaratin bilaa awraaq cilmi aan aadaab lahayn waa hadal kale eh waa sidii geed aan markaa caleema aan lahayn geedkii waxa u quruxa dee caleemaha intifaaca laga cunaana waa midhaha hadda maragta laakiin hadduu sidaa u mudugan yahay oo wax midha iyo wax caleena toonna aanu lahayn dee qurux iyo wanaag toonna ma leh cilmigii wuxuu u baahan yahy in lagu camal falo waxaa loo baahan yahy akhlaaq wanaagsan in lala yimaado akhlaaqda la wanaajiyo akhlaaqda in la wanaajiyaa loo baahan yahy oo khuluq wanaagsan lagu dhaqmo walyaati ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh dadka hawla yimaado wuxuu jecel yahay inay dadku kula dhaqmaan oo la yimaadaan akhlaaqda wanaagsan bay ka mid tahay hadda maarta man axabba an yudkhala aljannata wayuzaxzax can innaar falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey kii jecel in janno la geliyo naarna laga fogeeyo geeridu ha u timaaddo isagoo ilaahayna rumaynaya maalinta aakhirana rumaynaya dadkana ha kula dhaqmo ha ula yimaado wuxuu jecel yahay dadku inay isaga kula dhaqmaan oo ula yimaadaan isaguna dadkii ha kula dhaqmo ha ula yimaado qofku wuxuu jecel yahay inaan la xaqirin inaan la yasin inaan la dulmiin inaan la caayin inaan la xaman inaan la masabidin inaan been laga sheegin inaan la dhibaatayn in hadduu qaldamo loo cudurdaaro in si wanaagsan loola hadlo hadda maaragta kullu daalika dadkaa kula dhaqmo laakiin hadduu yidhaahdo sidan ha laygula dhaqmo oo haddaan qaldamo yaa si wanaagsan waxa laygu sheego aniga yaan lay dulmiin oo laygu xadgudbin oo aan lay xaqirin oo aan la yasin oo aan lay dhibaatayn haiguna dadka sidaan doonaan ka yeelayaa dee sax noqon mayso aniga si wanaagsan ha layla hadlo laakiin dadka sidaan doonaan ula hadlaya anigu taasi waxa weyan akhlaaq wanaagsan maa walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh naftaada dadka qiyaas yacani ruuxu marka waxaway dadku la mid yahay yacani waxa weye xuquuqda aad leedahay baa dadka kalena leeyihiin saas aawadeed haddaad ixtiraam doonayso in lagu ixtiraamo aan lagu dhibaatayn aan lagu tacadiyin aan lagu dulmiin aan lagu yasin aan lagu xaqirin aan lagu xaman aan lagu caayin intaa midnaba dadkaa kula keen aduna haddaad rabto in lagu dulqaato dadka u dulqaado haddaad rabto in lagu cudurdaaro dadka u cudurdaar hadda maaragta laakiin qofkii uma cudurdaaraayo lakiin aniga hallay cudurdaaro taasi waxa weeye waa yakiilu bikaylayn laba beeg buu wax ku kala beegaya waylun lilmutafifiin aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun hadda marta hada lii wa hada lakum laba beeg inuu qofku soo qaato maa oo idhaha kanna anaa laygu beegaya kanna dadkaan ugu beegaya ka yar dadkaan ugu beegaya aniguna ka weyn baa laygu beegaya akhlaaq wanaagsan maaha taas akhlaaq wanaagsan ma aha siduu u jecel yahay hadalka uu ku hadlo in maxmal wanaagsan loogu xambaaro siduu qofku u jecel yahay oo wejiga xun aan loogu xambaarin ee lagu maleeyo sida wanaagsan dadkana waa inuu ku maleeyaa sida wanaagsan maxmalka wanaagsanna ugu xambaaraa hadda maarata waxaa laga soo wariyaa cumar ibnu khataab inuu markaa uu yidhi hadduu midkiin markaa hadal yidhaahdo yacnii qofka markaa kale ee walaalkiisa waa inuugu xambaaraa hadalka uu yidhi maxmalka wanaagsan waa inuugu xambaaraa ya yacnii ha ku xambaarin wejiga xun wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmalan adoo khayrka weji wanaagsan uga helayaa weji xun hagu xambaarin akhlaaqda wanagsan ba ka mid tahay akhlaaqda xunna waxaa ka mid a inuu qofku yidhaahdo maya aniga wejiga wanaagsan ha laygu xambaaro laakiin dadka kale ha loogu xambaaro wejiga xun akhlaaqdii wanaagsan waxaa ka mid a dadkii inaan cawraadkoodii la tatabucin ya qofkii markaysaga tajasus iyo tatabuc iyo dabagal aan lagu samayn man tatabac cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratahu yafdaxu walow fii jawfi beyti sida xadiis culamada qaarkood ay quweeyeen ku soo arooray ruuxa markaa cawrada walaalkii raacraaca ilaahay baa yacni fadeexadiya cawradiisa bandhiga iyo ceebtiisa hadduu ceebta walaalkii baadho ceebtiisaa marka isagana la soo fagaa cid buu ilaahay ku sallidaa soo fagta ya ku ilaahay ceebtiisa marka waxa weeye yani markaa soo saarayana wuxuu fadeexadiyaa isagoo gurigiisa ku jira yaftax walow fii jawfi beyti waxaa la soo naqliyaa inay culamada qaarkood yidhaahdeen dad cuyuub lahaa ayaa dadka cuyuubtoodii iska daayey markaasaa ilaahay cuyuubtoodii asturay jazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahi nooca camalku yahay laakiin dadka ceebahoodii markay daba galeen dadka qaarkood ilaahay ceebahoodii waa kashifay haddaad doonayso ceebtaada inaanu ilaahay kashifin yacni dadka cawraadkooda ha tatabucin tatabuc waa maxay waa raadinta iyo dabagalka iyo markaysaa xuuraanka aad raadinayso yacni marka waxaway zallaadkiisa iyo ceebihiisa wixii iska daahira waa halkeeda laakiin wax qarsoon baan na raadinayaa baadhayaa tajasusayaa raadinayaa ka daba wareegayaa tan noocaasi ma saxan duubaa man shaqalahu caybuhu can cuyuubi innaas waxa wanaagsan oo wanaag u sugnaaday wanaag badani ka ceebtiisu ka mashquuliso ceebaha dadka ceebaha dadka ay ka mashquuliso haddama aragta xataa waxaa la sameeyaa oo akhlaaqda wanaagsan ka mid ah attakaaful in laysmooganaysiiyo waxyaalaha qaarkood baa markaysaa markaa layska mooganaysiiyaa takaaful baa la samaynaya mucaamalaadkii dadka marka wixii ku saabsanaa waxa weeye in wax walba loo fiirsado la tadqiiqiyo waxaa ka fiican intii laga indhablaaban karo in laga indhablaabto imaam axmed ibnu xambal waxau ihi tiscatu acshaari xusni alkhuluqi fi takaaful akhlaaq wanaagga marka la eego marka toban meelood loo qaybiyo sagaal meelood waxay ku saabsan yihiin ismooganaysiinta haafil haafil la yska dhigo tiscatu acshaari xusni alkhuluqi fi takaaful haddama arka haddaad xataa markaysagaa wax sheegayso istiqsaa laguma sameeyo mastaqsaa kariimun qatu bay yidhahay weligii ruux kariim ahi istiqsaa ma samayn waa la hambeeyaa cid baad ceebihiisa sheegaysaa waxyaalaha qaar iska dhaaf carafa bacdahu wa acrada can bacd waxna waa garansiiyey waxna waa ka jiistay ya mastaqsaa waxay ka istimbaadeen culammadu aayadda mastaqsaa kariimun qatu xaqaaga ha wada oofsan yacni hambee wax ka tag haddaad wax sheegto oo wax xusto waxyaalaha qaar marka waxaa iskaga iska dhaaf waxay soo naqliyeen sheekh culammadii hore ka mida ayaa qof dumara u timi su'aal bay weydiinaysa sheikhii markay la hadlayso su'aasha weydiinaysaa neefi ka soo baxsatay sanqadh leh gabadhii baa khajishay sheikhii baa wuxuu iska dhigay nin dhega culus inuu yahay yaa hadalka sare iigu qaad markaasaa gabadhi faraxday markaasay tii kuma maqline yani waxa waa kaa dhawaa dhiga culisti xusnu khuluq bay ka ahayd takaaful weeye ya iska daa inuu qoslo ee wuxuu iska dhigay sidii midaan maqlin buu iska dhigay oo dhega culusoo aan hore waxu maqlay marka waxyaalaha qaarkood waxaa la sameeyaa takaaful baa la sameeya qofku hadduu kaa maqan yahayna cudurdaar baa loo raadiyaa ya waxaa la yidhaahdaa lacalla inuu sin uga jeeday lacalla inaanu saa u qastayn yacni waxa weeye waxaa wejiyada markaa maxmalka wanaagsan baa yacni markaa la raadiyaa qofuun dee markaysagaa dee ay caddaatay xumaantiisu uu caddaaday iyo bidcadiisu ay caddaatay mooyaane laakiin wixii kale waxaa la raadiyaa maxaamishaa la raadiyaa maxmal in lagu xambaaro cudri in loo raadiyo asalku waa in dee la daafaco qofkii asalkiisu salaamo iyo satri yahay in la daafaco asala laa naclamu fiihi khayra bay saxaabadu odhan jireen khayr waxaan ahayn kumaan ogeyn xaqu difaac buu leeyahy man dabba can cirdi akhiihi dabba allahu wajhahu can innaar cirdiga walaalkii qofka daafaca xadiisku muxuu sheegaya dabba allahu wajhahu can innaar asalkii waa inuu markaysa waxa qofkan loo cuduro maxmal loo raadiyo la daafaco haddamarat markii waxa nabiga iyadoo lala joogo yacni saxaabada qaarkood nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ou yidhi hebel muxuu falay dabeedna nin uu yidhi waxa weeye annadru fii cidfayhi dhinacyadiisa inuu eego iyo wax la mida ayaa mashquuliyey saxaabi kalea ku inkiray oo yidhi laa naclamu fiihi ilaa khayraa ya bi'sa maa qulta waxaad tidhi baa xumaaday laa naclamu fiihi ilaa khayraa khayr waxaan ahayn kuma ogin ya marka qofku siduu u jecel yahay isagaba in la daafaco waa inuu walaaladiina marka waxay daafacaa mooyaane dee qof markaysa markaa ay caddaatay xumaantiisu oo dee markaysa markaa aan yani isagu ictibaar lahayn taasna saas weyi akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta wanaagsan ha lagu dadaalo cilmiguna wuxuu u baahan yahay wakhti badan in la siiyo man jadda wajad kii dadaalaa waa helaa man acta alcilma kullahu actaahu bacdah ruuxii cilmiga siiya kulligii cilmiga isi siiya noloshiisoo dhanba siiya cilmigu qayb ka mida ayuu siinaya laakiin hadduu markaa waxa weeye qayb ka mida uu siiyo yacni oo is idhaahdo wakhti yaroo mucayana waxbaro dabeedna wax kale iska qaabil maqaam weyn cilmiga kama gaadhaayo maqaam weyn cilmiga kama gaadhayo waxaa kaloo loo baahan yahy cilmiga in lagu camal falo lana nashriyo oo qofku wuxuu bartay waa inuu sii gudbiyaa saasaa cilmigu u sugnaanaya waa sekadii cilmiga weeyi maalka haddii seke laga bixiy suuma barakoobo cilmigana haddaad intaad baratay aad sii barto cid uu sii sheegto waa ku barakoobaya waa sidii maal sekada laga bixiyo kale wey waana in lagu camal falaa lagu dhaqmaa waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aanku xuju kuu yahay oo aduu kuu doodayaa ama aduu xujo kugu yaho kula doodaya kugu buuxinayaa oo kula dacwinaya marka cilmiga waa in lagu camal falaa waa in lagu dhaqmaa cilmigana cilmiga la baranayaa u noqdaa cilmiga sharciga ah yacni wasaa'ishiisa iyo maqaasidiisaba cilmulwasaa'il waxaa la yidhaahdaa culumtan carabiyada iyo ama naxwo ha haato ama sarfi ha haato ama balaaqa ha haato usuulu fiqigii laftiisa mustalaxulxadiiskii culumtaasoo dhan waa culum lwasaa'il cilmiga qaayada ahina waa maxay waa cilmu lkitaabi waasunna iyo wama stunbita minhuma usuululcilmi baa la yidhahdaa waa asalladii cilmiga asallada cilmigu marka saddex bay noqonayaan saddexaas waa maxay waa cilmu lkitaab oo qur'aanka ah iyo cilmu sunna oo axaadiista nebiga ah sala allahu aleyh wasalam iyo wixii laga istimbaaday ama caqiide ha noqoto ama fiqi ha noqoto ama akhlaaq haatee lagala baxay kitaabkiiyo sunnada waa usuulu lcilmi culumta kale o dhanna waxay noqonayaan wasaa'il waa culumtii wasiilada ahayd ee cilmiga qaayada lagu gaari lahaa maadaama qur'aanka iyo sunnadu carabi ay ku yimaadeen ilaa carabigii la barto dee lama fahmayo marka waa sallaankii cilmiga lagu gaari lahaa cilmiga maqsuudkaa lagu gaari lahaa taas wey haddaad iminka is tidhaahdo gurigan yacni sabadda sare xagga sare uga bax satxa almasjid haddaad tidhahdo xagga markaa waxaa dusha xagga inay soo xigta saqaf baa la yidhahdaa saqfu xagga cirka xigtana waxaa la yidhahdaa satxi baa la yidhahdaa marka satxigii haddaad istaa kor sallaan buu u baahan yahi ama jaranjaro ya ad tarqa asatxa biduuni sullam asaaniidda markay sheegayeen culammadu waxay yidhaahdeen satxiga ma waxaad koraysaa sallaan la'aan miyaad koraysa sanadada marka axaadiistu asaaniiddu waa sallaankii ayay ka dhigan yihiin xadiiskuna sadxigoo kaleu ka dhigan yihin waa shay caaliyo korreeya marka culumtan wasaa'ishu sallaankaasay ka wada dhigan tahay waatay culamada qaar ku magacaabaan naxwaha inuu yahay sullamulcilmi sallaankii cilmiga loo koraayo yacni culumta kale carabiyaduba waa la mid waa sallaankaasay soo geliyaan marka waxa weeye waa in cilmigii lagu dadaalaa waana in markaa lagu camal falaa lagu dhaqmaa waana in markaa mar walba kordhintiisa lagu dadaalaa iyo kobcintiisa yani markaa taa lagu dadaala waayo shaygu ama ziyaadu ku jira ama nuqsaan buu ku jira ma waxbaa kuu kordhaya mise waxbaa kaa nuqsaamaya marka cilmiga la doonaya in la bartana waa in lagu bartaa si yani markaa jaranjaraa lagu bartaa muqararaadka yani markaa laydinku dhigo ama macaahidda ama kulliyadda laydinku dhigo waxa weeye waa muqararaat waxaa u baahantihin talaqi kalea u baahantihin dalabada qaarkood waxay sameeyaan markii waxa weye kulliyadda hadday gaadhaan waxa weeye xalqa dambe ma fadhiisto wa hada kalad taasina markaa qorsho saxan maaha yacni waxa barako badan nidaamka xalaqaadka ayaa markaa barako badan ee masaajidda markaysagaa lagu dhigaayo waa ka barako badan yihiin nidaamka marka waxa weeye yacni akaademiga ah ee muqararaadka lagu akhrinayo malihin hadda muqararaadkaa iska daayo nidaamka akaademiga ah ee bimacnaa waxaweye macaahidda kala dambeeyo yacni markaa hoose dhexe sare yacni kulliyadda jaamacadda ilaa waxa weeye lasii wado oo markaa diraasaadka la galo waxa weeye waa boorrinaynaa laakiin qofku goormuu naafic noqon karaa qofka cilmigiisu wuxuu markaa dhismayaa hadduu taa u idaafeeyo ku daro nidaamka xalaqaadka duruustii xalaqaadka markaysaa uu si yacni markaa jaranjaraa u dhegaysto waayo qofku markaa maqaam markuu doonaayo cilmiga inuu ka gaadho fanni funuunta ka mid a waa inuu ka akhristaa silsilad ka akhristaa kuma filla hal kitaab wuxuu akrisanayaa silsila jaranjaro wuxuu ka bilaabaya mukhtasarka u yar ayuu ka bilaabaya cala sabiil misaal naxwaha hadduu doonaayo inuu akhristo waa inuu marka hore ajrumiga akhristaa ajrumiga hadduu markaa ku fahmi waayo mar labaad waa in loogu celiyaa kadib waa inuu mutamimada akhristaa sharaxa waa inuu taalacdaa fahmaa bacda daalik waa inuu markaysaa akhristaa mulxaha akhristaa bacda daalik waa inuu akhristaa markaysaa qatru nadaha sharaxiisa markaysa waa inuu akhristaa kitaabku fahmi waayo waa inuu laba ama meel isku soo taagaan waa inuu laba goor ku celiyaa inuu sii dhigo waa inuu isku dayaa kadibna markaysa waxaan alfiyada markaa u gudbo laakiin hadduu markaysaa kitaab keliya iska akhristo isagoo jaranjaradii aan aasaaskii ka dhisnayn ayuu iska fadhiistay qatru nada ama sharxu qatri nada buu fadhiistay kuma intifaacayo ya cilmigii wuxuu u baahan yahay jaranjaro u baahan yahay iminka xadiis markuu baranaayo muxuu ka bilaabi wuxuu ka bilaabaya alarbacuuna annawawiyu ka bilaabaya kitaabka arbaciinka ayuu ka bilaabaya bacda dalik wuxuu ku xigsinayaa cumdaha cumdat laxkaam wuxuu ku xigsinayaa buluuqa wuxuu ku xigsiinayaa marka kitaab kaleo ka roon yacni waxa weeye sida markaa riyaadka oo kale markaysaa inuu akhristo bacda dalik buu kutubta ka waaweyn u gudbi karaa ee marka usuusha ah kutubta mukhtasaraadka ee kooban isagaan soo akhrisan hadduu bukhaari layska dhigaayo uu fadhiisto ama saxiixu muslim mutawala oo la dhigaayo uu akhristo wacdi ahaan inuu isaga dhegaysto mooye cilmi kuma xasilno cilmigu wuxuu u baahan yahay asaas buu u baahan yahay binaaulbeyt muxuu ka bilaabmaa muxuu ka bilaab min al asaas seesku ka bilaabmaa guriga marka la dhisayo ma kor baa lagaga yimaadaa maya seeskaa la qodaa seeska marka la qodo ayaa dabeedna marka waxa weeye seeskii lasoo bineeyaa gurigii marka waa lagu dul dhisaa mukhtasaraadkaa ah markaa seeskii asaaskii ah ibda min al asaas mukhtasaraadka hoose ka bilow dabeedna sidaa tadriijiga u wad inaad qaybtona isku day mukhtasaraadka marka waxaa kooban inaad qaybto isku day caqiide markaad dhiganayso waa in marka waxa weye kuwa yani kutubaha mukhtasaraadka yani waa inaad ka bilowdaa alqawaacid alarbac iyo salaasat lusuul iyo waxa weeye markaa aad ka bilowdaa kashfu shubahaat dabeedna kitaabu tawxiid yani sidaa u wadaa hadda maarata yani lumcat lictiqaad kutubaha kale markaysa marka culamadu ay alifeen aad markaysa marka waa yani akhrisataa waa jaranjaro caqiida alwaasitiya iyo marka dambe imanayaan lakiin haddaad tirahdo caqiida alwaasitiyaan ka bilaabayaa oo seeskiiba kuma dhisnay saad marka uga bilowdaa hada laa yasex wax walba waxay leeyihiin sees hoose marka mukhtasaraadka waa in laga bilaabaa taasaa marka waxa weeye markaa yacni laga sii gudbi karaa jaranjarada saasaa lagu kori karaa lakiin haddaad tidhahdo waxa weye jaranjaradan waxaan samaynayaa anigu soo kaabadani jaranjaro maaha sadxiga looma kor haa anigu intan hoose isku taagi maayo haye maxaan samaynaya waan soo ordayaa ka tobnaad baan ku boodayey dhallinyadu waa jecelyihin boodaad moogta ya gugugugugu waan soo boodaya dabeedna markaa ka tobnaad baan ku boodayey waxa laga yaba inu jabo qaar baa waxay odhanaya waxaan doonaya m maxadka inaan markaysaa ka ugu dambeeya baan doonaya markaysa inaan galo qaar aqoontoodu marka ay hoosaysa waxay leeyihiin maya halayga boodsiiyo intaa aniyo dankuma ahayn lagaa boodsiiyaaye waa ka xishoonayaa yacani waxa weeye wuxuu fadhiyaa fasalkii cali waa ka xishoonaya carruur yarar baa fadhida ma ma fadhiisan kara anukaa haye maxaad doonaysaa in layga boodsiyaan doonaya niusuu kaagaba darra haddii lagaa boodsiyo hadhow aa dhacdo bal ka warran tacliimtaba markaasaa kugu dambaysa oad ka tegaysaa ya adigaan dhicin baa markaysa markaa lagu yidhi gal oad geli weydi hadhow maadoo dhaca ku soo noqonaysaa dina iska xamaalatay noqonaysa markaa hadda maarata marka dariiqada saxani waa maxay waa in marka waxa weeye cilmiga asaaska laga bilaabo wuxuu ka leeyahy kaas kitaabka waa soo dhigta haddaad soo dhigatay adoo soo dhigtay ma sii dhigan kartid mia culammada qaarkood baa kutubta qaar waxay dhigteen intaasoo goor mar kastoo lagugu celiyaba cilmiga kaaga kordhaya waa kuu raasukhaya hadda maarata yacni waxa weeye maxadka in da'da loo yani marka la eego qofka haddii marka waxa weeye da'diisu ay yar tahay si kastuu xariif u yahay cunsurkaa da'yaraantu waa dhibaato waxbaa dhaafaya ruuxu guu kaa weyne gubbaas kaa weyn baa la yidhi ruuxaa da'da yar ansab uma aha inuu iska gudbo isagoo baasay inuu galaaska dib u fadhiistaa u fiican ya maslaxadiisina ku jirtaa waayo macluumaadkani way ku raasuki lahaayeen culammada qaarkood waxaa la sheegaa kutubaha qaar inay dhigteen toban goor ama wax la mid a kitaabka caynkaas wuxuu noqonayaa kitaab yacni ku raasukhay ayuu noqonaya haddii markaa ay noqoto inuu markaa dullub ku dhaafo hadhow khalalkaas wuu ku soo noqonaya waxaa loo baahan yahay cilmigii in lagu celceliyo lagu raasukho la sugo baa loo baahan yahay mar kalaanu qofku garan doonaa mar baa inan baa jaamacadda dhammeeyey waa ka baxay nin weyn buu ahaaba da'diisu waa weynayd ha yeeshee leebalku kaga baxaa xoogaa yala hooseeyey aqoontiisu ma aad uma dhisnay wuu baasay ma dhicin haddana markaasaan ku uhi waxaa kuu fiican inaad ku celiso ma yeelin marka cilmigu wuxuu u baahan yahay fusuuq buu u baahan yahay ku celcelin buu u baahan yahay maa takarara taqarar wixii noqnoqdaa soo noqnoqdaa way sugnaadaan wixii soo noqnoqdaa waa sugnaadaan waxyaalo marka qofku aan markii hore uga bixin baa kitaabkii uu dhiganayey uga baxaaya ku celintiisa waxay soo naqliyaan muzani wuxuu yidhi risaalada shaafici waxaan akhriyey siddeetan goor amaaniina marra mar walba waxa iiga baxay fawaa'id markii hore aan iiga muuqan faa'iidooyin markii hore aan iiga muuqan oo aanan ka fahmin baa markii dambe iga baxay marka waa maray un maaha waxaa lahay marartu laa adri maray laakiin garan maayo maray laakiin garan maayo cilmigu wuxuu u bahan yahay takraar badan buu u bahan yahay bukhaari baa la weydiyo lay xifdiga maxaa ugu fiican wuxuu yidhi kasratu takraar wa idmaanu annadar yacni eegista oo la joogteeyo iyo ku celcelintoo la farabadiyo idmaanu nadar aragtidaa la joogtaynaya aad baa loo daawanaya wakhti badan baa la eegaya la sawirayaa aragtida waa la joogtaynayaa waa la daa'imayaa ku celcelintana waa la farabadinaya culamada qaarkood boqolaal goor bay ku celin jireen waxay qaybayaan bal waxaa la sheegaa kun goor tacliimul mutacalliq muxuu qorayaa khud xarfan waqul alfan xaraf qaado kun goorna dheh khud xarfan waqul alfan marka takraarka ha la badiyo ha lagu dadaalo ilaahayna nicmada ha loogu shukriyo waan idinku dheereeyey raalli ahaada su-aashan aan ku khatimo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh wuxuu uhi jazaaka allahu cana khayr aljazaa ducooyinka waxaan baraarujinayaa qoraalka la qoro waa in lagu daraa in qof ku dhawaaqo kuma filla duca hadday tahay qorista la qoraya assalaamu calaykum yaa marka la odhanaayo raximah ullah marka la odhanaayo jazaaka allahu khayran marka la odhanayo yacni waxa weeye inaad qof inaad u qorto keliya kuma fillee waa inaad marka waxa weeye ku dhawaaqdaa waayo waxaan waa duco adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaado saas aawadeed waa in lagu dhawaaqaa marka kuma filla qoraalka la qoraya wuxu uhi bacdu talabati yumdii awqaatan tiwaala wa rubama sanawaat walaa yaxsulu min alcilmi maa xasalahu hayruh bizamanin qasiir wuxuu yidhi ardayda qaarkood wakhti badan bay cilmiga ku bixiyaan oo laga yaabo inay sanawaad noqoto wakhtiga badana uu sheegaya sanawaadka waa ka yartahay mu odhan marka waxa wakhti badanoo sanawaada rubbama inay sanawaad noqoto wa rubama inay noqon baa dhinac taalla rubama inay sanawaad noqoto waxaa dhinac taalla rubama inay noqon hadday sanawaad noqon weydana waa maxay wakhtiga tawiilka uu sheegaya waxay noqonaysaa sana aw shuhuur ama sannad ama bilo taas wakhti tawiila lama yidhahdo nisbada cilmi marka laga hadlaayo wakhti tawiila u dhici mayso cilmiguna wuxuu u baahan yahay zaman buu u baahan yahay waaye ka socod wakhti badan baa laga yaabaa ama wakhti dheer inuu ku bixiyo cilmiga doonistiisa ku socdo ay dhici karto sanawaad inay noqoto cilmigana ma xasilinayo kama helaayo oo inta uu xasiliyey dadka qaarkood wakhti yar ku xasiliyeen marka wuxuu leeyahy dadka qaar baa wakhti yar cilmi ku helay oo qofkan kalena wakhti ka badan uu ku waayey cilmigaa kaannahu u leeyahy maxay ku dhacday jawaabtu waxay tahay ugu horrayn cilmigu waa deeq ilaahay allah baa cilmiga bixiyo ku deeqa marka allah cilmiga ha weydiisto qof walba oo ilaahay ha ka baryo ka cilmiga wax ka mida xasiliyeyna ilaahay baa siiyey oo baray kaan cilmigii baran waayeyna ilaahay baan barin marka ciddaa cilmiga ku deeqayso allaha waa inuu baryaa oo cilmiga weydiistaa taas waa qodob ta kale waxay tahay xagga awqaadda marka laga eegaayo dadna wakhtigooda ilaahay u barakeeyaa qaarna ilaahay wakhtiga uma barakeeyo marka haddii qofka wakhtiga loo barakeeyo camal badan oo wakhtigaasoo kale aan lagu qaban karin baa marka waxa weeye barake loo geliyey wakhtigaasaa loo barakeeyo barakada loo geliyey daraaddeed buu camal fara badan oo wakhti badan u baahan uu wakhti kooban u camalkaa ku qabtay albaraka min allah barakadana ilaahay baa haya oo bixiya oo ku deeqa waxaana la odhanayaa qofkan marka waxa weeye wakhtiga badan cilmiga baranaayey ee haddana baran waayey yacni min nafsika utiit xagga naftaadaa lagaaga yimi sababtu waxay tahay xagga niyadaada xagga dadaalkaaga xagga baryada ilaahay aad baryayso yacni kullu daalika xaggaasaa wax ku sugan yihiin qasadka yacni iyo ikhlaaska iyo niyadaada iyo himmadaad ku doonayso iyo dadaalkaad ku doonayso iyo baryada ilaahay aad bari lahayd kullu daalika ayaa markaysaga waxay noqonayaa in naqsi ku sugan yahay waxaa kaloo markaysaga iman kara yacni macaasi iyo xumaan inuu qofku la yimaado u diidaysa marka waxaa cilmigii in la siiyo shakawtu ilaa wakiicin su'a xifdii faarshadanii ilaa tarki almacaasi wa aclamanii biana alcilma nuurun wa nuuru llahi laa yu'taa licaasi wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi sidana waa loo soo naqliya yacni shicir loo nisbeeyaa jiraa marka waxawa shaafici oo tilmaamaya shaykhigaygu wakiic baan u cawday xifdigaygu inuu liito ayaan uga cawday wuxuu igu hanuuniyey oo ii tilmaamay inaan macaasida ka tago waxaanuu markaa ii sheegay oo ii ogeysiiyey inuu cilmigu nuur yahay nuurka ilaahayna lama siiyo ruux caasi ah marka waxa weeye istikfaarka iyo towbada waa inuu la yimaadaa macaasida waa inuu ka foqaa baryada ilaahay waa inuu farabadiyaa dadaalkana waa inuu aad iyo aad ugu dadaalaa oo marka waxaway dadaalkii u farabadiyaa haddii dakaa ilaahay siiyo iyo maskax uu siiyo waa in dadka kale aanu yasin oo xaqirin waxyaalaha markaysa markaa cilmiga qofka loo siin waayo waxaa ka mida kibirka iyo dadka kale inuu yaso oo xaqiro yacni taasaa ka mida sa asrifu can aayaatihi aladiina yatakabbaruuna fi lardi bihayri alxaq yacni waxa weeye aayaadka ilaahay waa laga leexinayaa oo qalbigooda geli maayaan kuwa markaysaga kibraaya alcilmu xarbun lilfata almutacaali kaasayli xarbun lilmakaani alcaali cilmigu col buu la yahay wiilka iskorraysiiyo kibra sida daadkuba ula col yahay meesha korraysa daadku wuxuu u cararaa meesha godan waa ka leexdaa meesha taagan meesha taagane sarraysa waa ka leexdaa saasoo kalea cilmiguna wiilka isi sarraysiiyo kibra yaa dadka hoos u eega cilmigu aanu ugu duxin oo u gelin waxaa u daliila saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bihayri alxaq aayaadkayga waa ka leexinaya kuwa kibraaya marka mutakabirka cilmigu ma galo laa yatacallamu alcilma mustaxyin walaa mustakbir aasaarta salafiga ah cilmiga ma barto mid xishooda oo su'aashii ka xishooda waxa la is odhanayaa ninkaa weyn miyaanu garanay masalada waxaasu weydiiye miyuu garan waayey nito si aan taa loo odhan ayuu qarsanayaa xanuunka haddaad qarsato wuu ku qarsadaa haddaad dhakhtarka u sheegi weydo hadti odhan weydo halkaasaa ay xanuunaysa saasaa lay qabtaa ilaa haddaad u sheegto dhakhtarkii wuu ku baadhayaa moogta cilladii iyo xanuunkiibuu markaysaa laga yaaba inuu ogaado dawadii iyo wasfadii baa laga yaabaa inuu kuu qoro inaad ka bogsataa dhici karta dhakhtarkii cilmiga haddaba cilmu ddiin xanuunkii xagga diinka ku dhacayey dhakhtarkii dawaynayey oo caalimkii ah haddaad masaladii ka qariso oad jahli ku camal fasho dee way ku qarsanaysaa sida xanuunku kuu qarsanayo saasoo kale cilmigu wuxuu u baahan yahay yacni waxa weeye in aan su'aashii laga xishoon ya su'aashii inaan laga xishoon laa yatacallamu alcilmu mustaxyin walaa mustakbir mid kibraana cilmiga ma barto labadaa midna cilmiga baran maaha ibnu cabbaas maxaa lagu yidhi cilmiga maxaad ku baratay wuxuu idhi bilisaani sa'uul wa qalbin caquul cilmiga waxaan ku bartay carab su'aal badan iyo qalbi weelayn badan baan ku bartay buuri qofka su'aasha ka xishoodaa ya dee waxba weligii baran maayo waxay yidhahdeen doqonnimo mar joogtay ee doqonnimo mar walba joogta tee la qaatay deeta mar joogta haddii masalada aanad garanayn oo aad tidhaahdo masaladaa ma garanaya ii sheega dee waad ka baxaysaa wixii ka dambeeya jahligii waad ka baxaysaa masaladii cilmi waad kaga sugnaanaysaa laakiin haddaad qarsato way ku qarsanaysaa weligaa jahligii baad kaga jiraysa aqoon darradii baad weligaa kaga sugnaanaysa haddama aragta marka laba inan oo yacni mid maskax badan yahay oo dakaa badan yahay laakiin uu kibraayo iskorraysiinayo midna uu tawaaduc badan yahay laakiin dakaagiisu uu yahay duuna daalik labada ka barakada badanaya cilmigana maqaam ka gaadhaya hadduu u sabro waa kaa mutawaadica ah walow duunahu fi dakaa haba ahaado man tawaadaca lilaah rafacahu allah xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ka ilaahay dartii isu dhuldhiga ilaahay baa kor u qaada oo sarraysiiya marka waxaa weeye kibirku wuxuu ka mid yahay aafaadka cilmiga qofka u diiduu ka mid yahay saas aawadeed waa in aad iyo aad looga taxadiraa oo layska ilaaliyaa yacni kibirka aad laysaga jiraa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk